bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sal allah wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu daawuud asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun man qaala tajmacu bayna asalaateyn watagtasilu lahumaa guslaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi tajmacu haweeneydu way jamcinaysaa mustaxaadada ah bayna asalaatayni labadii salaadood dhexdooda yacnii labadii salaad ee la jamcin jiray waa marka safar lagu jiro duhurka iyo casirka maqribka iyo cishaha ayb wa takhtasilu wayna qubaysanaysaa lahumaa labadaas salaadood quslan hal qubaysay u qubaysanaysaa hal qubays bay u qubaysanaysaa kalaleeya tajmacu bayna asalaateyn labadii salaadood bay jamcinaysaa jamacani ma ahan jamci musaafirka uu jamcin jiray oo kale ee waa jamcun suuriyun waa jamac suuri ah xaqiiqada iyo yacni suurada kore jamacu uga egyahay laakiin xaqiiqadu jamac ma ahane salaad walbaa wakhtigeedii bay dhacday oo duhurkii baa la akhirayaa dib loo dhigayaa ilaa waxaa lagu dhoweynayaa wakhtiga ugu dambeeyo aakhiru waqti duhri ayay duhurka tukanaysaa markay ka baxda salaada casirka hore ka soo gelayo ilaa duhurkii casirka waqti udhexeeya ma jire eh casirka marka awalka uu soo galo horay ka tukanay qofkii arkaayo wuxuu isleeyahay haweentan salaaddii waa jamcisay xaqiiqatanna salaad walbaa waqtigeedii bay tukatay oo duhurna aakhirulwaqti bay ka tukatay casirna awalulwaqti bay ka tukatay marka jamac suuri ah weeyaan jamacaas isaga ah marka labadaa salaadood saasay u jamcinaysaa wayna u qubaysanaysaa laba salaadoo kasto oo markii duhurka ay tukan rabto waa qubaysane meeshay nadiifinaysaa waa iska daboolaysaa dabadeed waa weyse qaadanaysaa duhurkiibay tukanaysaa haddana way weysaysanaysaa casirkiay tukanaysaa ayb labadii marka duhurkii casirkii hal qubays ayay u samaysaa maqribka iyo cishahana sidoo kale oo hadday salaada maqrib soo daa maqribkay dib u dhigaysaa wakhtiga cishaha awalkiisay ku dhadhoweynaysaa iyadana marka way qubaysanaysaa salaaddii maqrib bay tukana inta weyse qaadato haddana waa weysaysanaysaa ila salaad walba waa inay u weysaysateen ceshihii bay tukanaysaa haddana bis salaada subax markii la gaaro oo waaga uu bariyo way qubaysanaysaa subaxii gaarkiisa u tukanay shantii salaadood marka haweenta mustaxaadada ah sidaabay yeelaysaa u tukanaysaa baabkan marka taasu ka hadlay qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana cubaydاllahi bnu mucaadin cubaydullaahi bnu mucaad ibnu mucaad alcambari weyaan albasri iqat xaafid yarwi lahu اlbukhaariyu wamuslimu abu daawuud wاnnasaa'iyu qaala xadaana abi mucaad bnu mucaad alcambari albasriyu iqat habtun yarwi lahu asxaabu اlkutub الsita qaala ahbaranaa shucba shucbat bnu اlxajaaj alwasiطi abu bislaam can cabdiraxmaan bni اlqaasim cabdiraxmaan bn اlqaasim bni muxamed bni abi bakrin abubakru ku abtirsadaa marka iqat jaliilu qaala bnu cuyayna kaana afdala ahli zamanihi ayb wuxuu ahaa yani afdala ahli zamanihi yarwi lahu asxaabu kutub sita ayb can abiihi alqaasim bni muxamed bni abi bakr axad اlfuqahaaءi الsabca fuqahaa ahli اlmadiina fii zamani الtaabiciin ayuu ahaa yarwi lahu asxaabu kutub sita can caaishata qaalat istuxiidat imra'atun haweeney baa la dhiig shubay dhiig unbaa ka socday calaa cahdi rasuuli illaahi sala اllahu alayh waalih wasalam waqhtigii rasuulka fa umirat waxaa la faray an tucajila inay dedejiso alcasra salaada casir wa tu'akhira ay dib dhigto adduhra salaada duhur oo yacnii wakhtiga aakhirkiisa ay u dhigto wa casirkana ay soo hormariso oo awel wakhtiga ka tukato wa takhtasila ay u qubaysato lahumaa labada salaadood quslan qubays wa an tu'akhira waxaa kaloo la amray inay dib dhigto wa an tu'akhira ey wa ta'khiiruhaa baa la faray inay dib dhigto almaqriba maqribka wa tucajila ay dedejiso alcishaaa cishaa wa takhtasila ay qubaysato lahumaa labadoodaasna quslan qubays ay u qubaysato wa takhtasila ay qubaysato lisalaati subxi salaada subax qaabilkeedana ay qubaysato awalkeeda markay soo gashay yacni wa takhtasila ay qubaysato lisalaati subxi laamkan bimacnaa cindow cinda salaati subxi ay qubaysato guslan qubays faqultu waxaan idhi licabdiraxmaan baa waxaan ku idhi can ilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam faqultudan qaa'ilkeedu waa shucba marka shucba wuxuu leeyahay faqultu waxaan ku idhi licabdiraxmaan aan ku dhahay can ilnabiyi sal ll ly salam atarwii haada can ilnabiyi xadiidkan silsiladiisu ma nebigay gashaayo nebiga maad ka warinaysaa faqaala waxau yidhi laa uxadisuka anigu kuu sheegi maayo bishayin shay kuu sheegi maayo ilaa can ilnebiyi unbaan kaaga sheegaya sala allahu calayh waali wasalam cabdiraxmaan marka shucba su-aashiisaabuu ku inkiray markuu ogaaday yacnii su-aashaabu marka wuxuu leeyahay yacnii sideed ii su-aalaysa anu cid kaleba kaagama sheegeen nebiga unbaa wax kaaga warinaya inay sidaa marka ay tahay ay laa uxadituka ilaa can inebiy sal ly salam bishay-inta dambe marka waxay ku tacalluqaysaa uxadituka macnuuna laa uxadituka bishayin ilaa can ilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam waxaa kaloo suurtagala shucba inuu sidan yidhi ina qowlahaa umirat caaisha marka xadiidka wuxuu ku yimid maogtaha yanii istuxiidat imra'atun calaa cahdi rasuuli illahi sal ly salam fa umirat shucba marka kaanahu inuu dhahay yaa waay qof ka amray aamirka amray waa kee kaanahu inuu sidaa leeyahay ayb oo marka macnuhu marka shucba uu sidaa marka isaguna uu leeyahay haakada fii riwaayatina anagu cabdiraxmaanna marka wuxuu leeyahay annagu riwaayadeenna sidaas wahay nebiga xaggiis wax kale kaaga sheegi maayo umirad sidaasaan anigu hay ayaan u hayaa sidaa in labadaa macnoba way ixtimaalaysaa xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa haweenta mustaxaadada qaarkeed inay sidaan yeelayso oo labada salaadood ay markaa hal qubays labada salaad kalena qubays salaadda subaxna gaarkeed inay sidaa ay yeelayso saddex jeer maalintii habeenkii markaa ay qubaysanayso ayb istixaadadana waan ka soo hadalnay oo waxay u qaybsantaa muctaado iyo mumayiso haween dhiiggii kala sooci karto oo kala taqaan xaydka iyo midka kale iyo mid muctaado hadda ka hor ka caado dhigatay mid kastaana marka waxaa weeyaan inay iyo mid iyadu markaa caadadiina aan hadda ka hor helin ama caadadii ay ka wareertay tamyiisna aan lagu haynin oo mutaxayira markaa ay tahay middaa iyadana markaa xaydkeeda in aqal laga soo qaado wa aqalulxaydi yowmun wa leylatun maalin iyo habeen inay xayd tirsato inta kalena markaa ay duhri ay iska soo qaado oo sidan marka la faraayo kale ay yeelayso qaala alimaamu abu daawuud raximahullah xadaanaa cabdulcasiiz bnu yaxyaa qaala akhbaranaa muxamedu yacni bna salama can muxamed bni isxaaq can cabdiraxmaan bni alqaasim can abiihi can caaishata qaalat ina sahlata binta suhaylin sahla bintu suhayl istuxiidad waa la dhiig shubay fa aatat innabiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayay u timid fa amarahaa wuxuu amray an takhtasila inay qubaysato cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda falamaa jahadahaa daalika arrinkaa markuu dhibay amarahaa wuxuu faray an tajmaca inay jamciso beyna aduhri waalcasri duhurkii iyo casirkii inay jamciso biguslin qubays ay ku jamciso waalmaqriba waalcishaaa maqribka cishahana biguslin ay ku jamciso wa takhtasila lisubxi subaxana markaa ay u qubaysato agtiisa xadiidkan isaga sanad ahaan ibnu isxaaqaa ku jiro maxamed ibnu isxaaq can ayuuna ku wariyey waa mudallis marka waa cancanat lmudallis riwaayada sidaasoo kale uu u keeno ama uu u wariyo da waxaa weeyaan marka cilaa cilay noqonaysaa laakiin xadiidkan intiisa dambe iyo riwaayaadkii hadda tii aan soo dhaafnay way isleeyihiin xagga macnaha waa iska leeyihiin ayb marka xadiidkanna wuxuu deliil u yahay qubayska in labadii labada salaadoodba ay hal qubays u samaynayso ayb amaa sanadka asmaa'da ku jirta cabdulcasiiz ibnu yaxya shaykhu abi daawuud abulasbaq ayaa la yidhaha abulasbaq alxaraaniyu saduuqun rubamaa wahim muxamedkanna waa muxamed ibnu salama mxamed bnu salamta bni cabdillaahi alxaraani hiqatun yarwi lahu lbukhaariyu fii juzi lqiraa'ah wa muslimu walarbaca ayb juzu lqiraa'a marka ramsigeedu waa raa can muxamed bni isxaaq muxamed bni isxaaq almadani abu yasaar waxaa weyaan saduuqun yudallis waa saduuq marka tadliis la yimaado oo tadliisiyo riwaayada xadiidkiisana war badan baa ku jiro laakiin khulaasatu lqowl waxaa weeyaan xadiidkiisu haddaanu mukhaalafo iyo wax lamida aan aynan ku jirin cancanana markaa uu ka nabad galo oo taxdiid iyo ikhbaar iyo uu la imaado xadiiduhu xasanun xadiiduhu fii cidaadi alxasan yaa lagu tiriyaa can cabdiraxmaan bni اlqaasim cabdiraxmaan ibn qaasim waana soo maray cabdiraxmaan ibn qaasim ibn maxamed ibn abi bakar ayb waa ninkii ibnu cuyeyna uu yihi kaana afdala ahli zamaanihi ayb iqatun jaliil yarwi lahu asxaabu kutubi sita ayb aabbihiisna waa alqaasim ibn maxamed ibn abi bakar axad alfuqahaaءi sabca caaishana waxaa weyaan zawji nebiy sal l slam qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wa rawaahu ibnu cuyeyna xadiidka ibnu cuyeynana waa wariyey can cabdiraxmaan ibni alqaasim can abiihi qaala waxa uu yidhi ina imra'atan ustuxiidat haweeney ayaa la dhiig shubay fasa'alat innabiya sala allahu calayh waali wasalama nebigay su-aashay fa amarahaa bimacnaahu markaasuu nebiga wuxuu faray bimacnaahu bimacna alxadiidi asaabiq xadiidkii soo hormaray macnihiis marka fa amarahaadan xadiidkii hore umirat bay ahayd haween baa waxaa la faray riwaayadan marka ciddii fartay ee tasriixine inuu nebiga ahaa calayhi salaatu wasalaam taasaa marka imaam abu daawud marka halkaa marka u keenay halkana marka magaca uu tilmaamay maxamed ibn isxaaqna ibnu cuyeyna ma tilmaamin isagana ka iqaysan marka qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa wahb ibnu baqiya qaala akhbaranaa khaalidun can suhaylin yani bna saalix yacni bna abi saalix can الzuhriyi can curwata bni الzubayr can asmaaءa binti cumaysin qaalat qultu yaa rasuula allah waxaan idhi bayti rasuulka ilaahayow asmaa bintu cumays waxay ahayd imra'atu yacni abi bakar maxamed ibnu abi bakaray dhashay abubakar maxamed ibnu abi bakar iyadaa u dhashay waa hawaantii markii xajka nebigu xajatulwadaaca uu ku jiray ee dulxulayfa ku umushay waatii maxamed ibnu abi bakar ku dhashay asmaa bintu cumays imra'atu abi bakaray ahayd jacfar ibnu abi aalibna waa qabi jiray waa ka dhintay qaalat waxa ay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inna faatimata binta abi xubayshin ustuxiidood waa la dhiig shubay mundu kadaa wakadaa intii intaas iyo intaasba yanii in muddaa waa la dhiig shubaayey falam tusalli ma aynan tukanin waxaa dheci karta marka inay moodaysay wax inay xayd yihiin faqaala rasuulu lah sal ly slam rasuulku waxau yidhi subxaana allah waxyaabaha la yaab kale in marka la arko subxaana allah la dhihi karo ina haadaa kani min ashaydaani buu ka ahaaday kani yacni shaydaan buu ka ahaaday marka yacnii shaydaan buu ka ahaaday waxaa dhici karta marka in macnuhu uu yahay istixaadadan sidan ay noqonayso dhiig shubankan shaydaan buu ka ahaaday macnaa isagii baa marka xadiid kalena waatou ahaa innahaa rakdatun min ashayaan innahaa rakdatun min ashayaan waa haraati shaydaanka uu qunjinayo ku dhufanayo haweenta oo marka xididadeeda ay marka isku ay furmayaan ilaa shaydaanku gudaha waa geli karaa bal nebigu wuxuu yidhi ina shaydaana la yajrii min ibni aadama majra demi dhiigga xididada ou xulo ayuu shaydaanku maraa marka shaydaanku qofku gudihiisuu tegi karaa haddii marka gudaha oo galo waxna waa dhibi karaa oo ilaahay subxaana wa tacaala dabcan idinkiisa iyo awooddiisa iyo qudradiisa kama baxsano iyadoo wax u dhibi karaayo laakiin sabab waa noqon karaa wax dhibo marka taa in loo jeedo hadafka uu ka leeyahayna marka ay tahay dadka inuu salaada ka dhumiyo iyo cibaadaadka uu ka dhumiyo oo qofku ay ka fadhiisato haweenku khaasatan yacnii waxay u badan yihiin marka xag nuqsaan diineedna oo iska haysataa waxaana dhici karta in cilmigii sidii marka yacnii la doonaba aynan markaas u heli karin inay marka iska fadhiisato xayd iskaga tiriso oy salaadda iska dayso sida uu rabana isagu marka waa sidaas wuxuu yidhi marka ina haadaa min ashaydaani buu ka ahaaday litajlis ha fadhiisato fii mirkanin baaf ha ku fadhiisato baafka sababka baafka ay ugu fadhiisanaysaana waxa ay tahay shuraaxda sida ay tilmaamayaan si loo kala garto tamyiiz si ay u hesho oo dhiiggii xaydka iyo midkii istixaadada ay u kala soocdo waxaayna markay baaf yacnii biyole ay ku fadhiisato waxaa imaanaya marka dhiiggu marka inuu biyaha ka sara maro iyo in kalea la fiirinayaa haddii marka wuxuu leeyahay shaarixu wafaa'idat اlqucuudi fi lmirkani lian yacluwa damu lmaaa dhiiggu inuu biyaha ka soo kor maro fatadharu bihi waxaa marka muuqanayo tamyiizu dami listixaadati dhiiggii istixaadada marka soocmitaankiisa min gayrihi oo ka soocmo fa inahu idaa cala damu اlasfar dhiigga jaallaha ah haddii uu soo kor maro midab jaallo ama booran fowqa almaa'i fahiya mustaxaadatun ow hayrihi hadduu soo maro fahuwa xaydun marka sababka qucuudku marka waxaa weyaan faa'iidada fadhiga baafka biyaha ku jiraan ay ugu fadhiisanayso in bal horta ay ku kala sooci karto dhiiggani inuu yahay kii istixaadada iyo inuu yahay midkii xaydka hadba midka biyaha ka soo saramaro hadduu kala midab madow ama guduudan uu yahay waa dhiig xayd haddii midab yacnii jilicsan oo markaa waxaa weyaan jaallo ama midab noocaas oo kale ah uu ku jirjiro dhiig istixaado ayaa laga soo qaadaya shuracdu saasay tilmaamay faidaa ra'at hadday aragto sufratan boornaan ama midab jaallo ah hadday aragto fowqalmaa'i biyaha korkooda faltakhtasil ha qubaysato ayb maxay u qubaysanaysaa marka xaydkii ha ka qubaysato ilaa dhiiggii inuu xaydkii dhammaaday bay deliil u tahay mar haddii sufradaasoo kale la arkay marka xaydkii inuu go-ay deliil u tahay faltakhtasil ha qubaysato liduhri ha u qubaysato walcasri ha u qubaysato dabcan markii kii xaydka ay ka qubaysato ka gadaale midkan dambe waa istixaado marka sidee yeelaysaa faltakhtasil ha qubaysato liduhri ha u qubaysato waalcasri ha u qubaysato quslan waaxidan hal qubays watakhtasil ha qubaysato lilmaqribi waalcishaai quslan waaxidan watakhtasil lilfajri fajarka ha u qubaysato quslan waaxidan watawada fii maa bayna daalika watawada ha weyse qaadato fii maa bayna daalika intaa wixii u dhexeeya salaad walbaa dabcan inay marka u weysaysato waa laga rabaa qaala abu daawuud abuu daawuud waxauu yidhi rawaahu mujaahidun can ibni cabbaas xadiidka mujaahid ibnu jabrin abulxajaaj almakki ayaa weriyey can ibni cabbaas buu ka wariyey daxaawi ayaa xiriiriyey riwaayadan mucallaq ahaan u keenay abuu daawuud laakiin daxaawi ayaa iyadoo mawsuula keenay can ibni cabbaasin lama ishtadda calayha markuu ku darnaaday alguslu qubayska amarahaa wuxuu faray nebiga sal ll ly slam an tajmaca bayna asalaatayni labada salaadood inay jamciso buu faray labadii salaadood inay jamciso ayuu markaa amray ee uu faray xadiidka marka waxaa laga qaadanaya marka riwaayadan daxaawi iyadu waxay leedahay haweentii baa nebiga waxay ku tiri ina ardanaa ardun baarida dhulkeenna dhul qabow waayey tiri qubays marka salaad walba ma ma xamili karan markaasuu nebigu wuxuu uga dhigay saddex qubays duhurkii iyo casirkii iyadoo jamc suuriyay samaynaysa waa qubaysanaysaa maqribkii iyo cishaha iyo subax saas uga dhigay ayb lama ishtadda calayha alguslu markuu ku adkaado ku darnaaday amarahaa wuxuu amray an tajmaca bayna asalaatayni labadii salaadood inay jamciso asmaa'da marka sanadka ku jirto wahb bnu baqiya shaykhu abi daawuud waxaa weyen abuu muxamed naanaystiisa waxaa la yidhahdaa wahbaan iqatun yarwii lahu muslimun wa abuu daawuud wanasaa'iyu qaala akhbaranaa khaalidun khaalid bnu cabdillaahi alwaasiti alطaxaan hiqatun habtun yarwii lahu asxaabu اlkutub الsita can suhaylin yacni bni abi saalix suhayl bnu abi saalix abuu saalix asamaanaa dhalay abuu saalix asamaan ayaa dhalay suhayl ibnu abi saalix almadani saduuqun tagayara xifduhu biakhara rawaa lahu lbukhaariyu maqruunan wa tacliiqan bukhaari marka isagoo maqruu isagoo nin kale lala lamaaniyey ayuu soo saaray xadiidkiisa iyo tacliiq isago ah inta kale muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa ibnu maajahna way ka wariyaan walidaalika imaam muslim isaga silsilo dhan buu leeyahay suhayl ibnu abi saalix can abiihi can abi hurayra uu leeyahay laakiin bukhaari suhayl ibnu abi saalix maadaama nooc yacni si xifdigiisa looga hadlay isagu markaa xadiidkiisu nin buu ku lamaaniyey keligiis waxba kama soo saarin ixtijaaj oo keligiisa ma aanu u samaynin can izuhriyi zuhri waa macruuf maxamed bn muslim ibn cubaydillah bn shahaab azuhri can curwata bni zubayr curwata bni zubayr axad ilfuqahaa'i sabca waa la yaqaano can asmaa binti cumays waa saxaabiyad maxamed bn abi bakar dhashay fiqiga xadiidkana marka waa ka hadalna qaala abu daawuud abuu daawuud waxa uu yidhi wa rawaahu ibraahiimu can ibni cabbaas ibraahiim annakhaci na waa wariyey xadiidka can ibni cabbaas ayuu ka wariyey wa huwa qowlu ibraahiima annakhaciy wa cabdillaahi bni shaddaad wa huwa kani in labada salaadood hal qubays laga dhigo duhr iyo casr maqrib iyo cisho iyo salaada subax ay u qubaysato waa qowlu ibraahiim annakhaci oo ku tegey wa cabdillaahi bni shadaad iyo cabdullahi bni shadaad baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi taqtasilu way qubaysanaysaa min duhrin ilaa duhrin duhri intii laga gaaro ilaa duhriga kale taqtasilu way qubaysanaysaa min duhrin ilaa duhrin waxaa loo jeedaa yacnii haweentan qubays kale waajib kuma ahee dhiiggii xaydka iyo midkan kale hadday kala sooci karto midka xaydka marku dhammaado way qubaysane way isdaahirine dhiig qubays dambe oo lagu leeyahay ma laha qubays dambe oo lagu leeyahay ma jiro oo waajib iyada markaa ku ah ee marka waxay yeelaysaa salaad walba inay u weyse qaadato qubays dambe lagama rabo baabkan saas u baabiya min duhrin marka ilaa duhrin waxay tahay duhriga markuu bilaabmaayo waa qubaysane dabcan waa isdaahirine xaydka iska daahirine ilaa duhriga dambe qubays lagama rabo duhriga dambe markuu bilaabmaayo isagana qubayskii xaydkaa laga rabaa maogtahay marka min duhrin ilaa duhrin sidaas u jeeda yacnii wuxuu ka wadaa qubayskii hadda lasoo sheegay waajib ma ahan waa sunna waa mustaxab qaala alimaamu abu daawuud raximah اllah xadaanaa maxamed bnu jacfar bni ziyaad wa akhbaranaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa shariikun can abilyaqdaan can cadiy bni haabit can abiihi can jaddihi can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam fi lmustaxaadati nebiga wuxuu ka yidhi haweentii la dhiig shubaayey tadacu salaata salaaddii ka tegaysaa ayaama aqraa'iha maalmaha xaydkeeda uu joogo uma markaa dabadeed taqhtasilu way qubaysanaysaa wa tusallii way tukanaysaa waalwuduu'u weysaqaad cinda kulli salaatin yacnii waalwuduu'u weysaqaad ayaa calayhaa korkeeda ah cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda salaad walba agteeda weyse unbaa laga rabaa qaala abuu daawuud waxauu yidhi zaada cuhmaanu wuxuu ku daray wa tasuumu wa tusallii way soomaysaa wayna tukanaysaa xadiidka marka waxaa laga qaadanaya oo deliil u yahay baabka wuxuu loo tarjamay oo ah marka dhiigga xaydka uu ka go'o inay qubaysato mar dambe qubays dambe inaan lagu lahayn oo haweenta marka maxaa yeele mustaxaadada xagga xugunka dhiigga istixaadada muxuu yahay waa dhiig xadad ah waa dhiig weyse jebiyo markaasaa darteed weyse mar walba waa laga rabaa laakiin qubays lagama rabo xagga yacnii yani xadad akbara iyadu marka qaa'im kuma aha ayb qubays marka lagama rabo magacyada ku jiro moxamed bnu jacfar bni ziyaad alwarakaaniyu alkhuraasaaniyu naziilu baqdaad iqatun yarwi lahu muslimu waabuu daawuud wanasaa-iyu qaala waahbaranaa cuثmaan bnu abi shayba waana soo maray akhuu abi bakr bni abi shayba qaala ahbaranaa shariikun shariik bn cabdilaahi nakaci alkufi shariik ibn cabdilaahi annakaci alkufi saduuqun yukhdi sidaasaan kusoo sheegay can abilyaqdaan abulyaqdaan magaciisa waxaa la yidhahdaa cuhmaanu bnu cumayr kunyadiibuu hadda sheegay abulyaqdaan cuhmaanu bnu cumayr ayaa la yidhahdaa alkuufiyu alacmaa daciifun waاkhtalata wa kaana yudallis wayakluu fi tashayuc waa daciif ikhtilaaq uu ku dhacay yani saaxiibu tadliis ah wayakluu fi tashayuc tashayucana yani guluw ku samay jiray marka yani riwaayad haddi waxa ka quseeya waxay tahay waa dacfiga waa daciif marka ninkan baa ku jira sanadkan can cadiy bni haabit cadiy bnu haabit hiqatun rumiya bitashayuc yarwi lahu asxaabu اlkutub الsita can abiihi aabihiis waxaa la yidhahdaa haabit bnu cubayd alansaari haabit bnu cubayd alansaariy mowla zayd bni haabit hiqatun yarwi lahu اlbukhaariyu fi اladab wa muslimu wاlarbaca can jaddihi awowgiis waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi bnu caazib cabdullaahi cubayd ibnu caazib cubayd ibnu caazib cubayd ibnu caazib saxaabiyun awogu marka waa saxaabi can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam fi lmustaxaadati ilaa aakhiri اlxadiid marka xadiidkan waa daciif abu daawuudna waa sheegi doonaa inuu daciif yahay qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi zaada cuhmaanu wa tasuumu wa tusallii riwaayada cuhmaan bnu abi shayba ila laba sheekhoo abu daawuud lahaaye cuhmaan iyo maxamed bnu jacfar alwarakaani labadooda marka iyagu waxay yidhaahdeen cumaan ziyaadadan buu keenay qaala xadaanaa cumaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa wakiic wakiic bnu ljarax alru'aasi abu sufyaan alkuufi iqatun habtun imaam yarwi lahu asxaabu lkutub sitta can ilacmash acmash waxaa la yidhaha sulaymaan bnu mehraan abu muxamed alkaahiliyu iqatun yarwi lahu asxaabu lkutub sitta can xabiib bni abi haabit xabiib ibnu abi haabit iqatun faqiihun jaliil wa kaana kaiira alirsaali waltadliis yarwi lahu asxaabu lkutub sitta can curwa curwahan marka waa laysku khilaafaa curwat bnu zubayr niyamase waa curwat almusani horena waa usoo marnay hadda ka hor daad xasuusataan oo culammada in badanoo ka mida waxay yidhaahdaan xabiib ibnu abi haabit curwaha uu ka warinayo waa curwat bnu curwat lmusani waayey dheheen ayb dacfi baana ku jiro ayaa ku jiray abu daa'uud laakiin hore wuxuu u soo sheegay culammada qaar muxadisiinta inkastoo ay diideen oo yidhaahdeen xabiib ibnu abi haabit leysa lahu riwaaya can curwa curwata bni zubayri haddana abu daa'uud waa sugay isaga daliil iyo xogowna keenay weliba hadaad yani markii horaan ku soo dhaafno can curwata can caaisha qaalat marka xadiidkan caaisha waa loo yaqaanaa kulley toban oo weliba min xadiidi curwa iyada curwata bni zubayr isaga qaalat jaaءat faaطimaةu bintu abi xubaysh baa timid ila الnabiy sal ا ly slam fadakara khabarahaa khabarkeedii buu sheegay qaala waxau yidhi uma اqtasilii qubayso uma markaa dabadeed tawada'ii weysayso likulli salaatin u weyse qaado wasallii tuko fadakara khabarahaa yanii khabara man waa khabara faaطima bintu abi xubaysh ayb haddii marka sidaa la yidhaahdo waxaa dhici marka curwa ma soo gaarin qisadaas laakiin hadda can caaishaa meesha ugu taalo qaala uma اqtasilii qubayso qubayskan marka waa kii xaydka laga meyranayo uma tawada'ii likulli salaatin u weyse qaado wasallii tuko xadiidkan marka wuxuu daliilu yahay isagu ama uu tilmaamayaa in hal qubays in laga rabo inta kale laakiin salaad walba ay u weyse qaadanayso warkan xabiib ayaa ku jira qaala alimaam abu daawuud raximah اllah xadaanaa axmed bnu sinaan axmed bnu sinaan abu jacfar alqaطaan iqat xaafid yarwi lahu اlbukhaariyu wamuslimu abu daawuud wاnasaa'iy wbnu maaja ayb alwaasiطiy qaala ahbaranaa yaziidu yaziid bnu waxaa weeyaan yaziid bnu khaalid yaziid bnu haaruun abu khaalid iqa can ayuub ibni abi miskiin ayuub ibnu abi miskiin altamiimiyu abulcalaa alqasaab saduuqun lahu awhaam yarwi lahu abu daawuud watirmidiyu waannasaa'iyu can ilxajaaj xajaaj ibnu arطaah tadliis marka wuxuu ahaa saaxibu tadliis can ummi kulhuum can caa'ishata fi lmustaxaadati taghtasilu way qubaysanaysaa tacnii maratan waaxidatan hal mar uma tawada'u way weysaysanaysaa ilaa ayaami aqraa'ihaa ilaa maalmihii xaydkeeda laga soo gaaro sidaa bay yeelaysaa qaala alimaam abu daawuud raximah اllah xadaana axmed bnu sinaan alwaasiطiyu qaala ahbaranaa yaziid can ayuub abi اlcalaa can abi shubruma can imra'ati masruuq qamiir ayaa la dhihi jiray maraati masruuq masruuq ibn alajdac can caaishata can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam milahu xadiidka hadda oo kale riwaayadan abi shubrumahan yaa ku jiraan qaala abu daawuud waxa uu yidhi wa xadiidu cadiy bni haabit wاlacmash xadiidka cadiy bni haabit keeba waa kii koowaad waa baab kow tirso wاlacmash waa xadiidkii labaad ila xadiid alacmash oo ah kii labaad ma ogtahay ayb can xabiib xadiidkii acmash oo xabiib ibn abi haabit ka warinayay iyo waayuuba wa ayuuba abilcalaa xadiidi ayuub waa kii dambe hadda abilcalaa kulluhaa daciifatun dhammaan waa daciif laa tasixu ma ansaxayso wadalla calaa dacfi xadiidi alacmash waxaa ku tusayo xadiidka acmash inuu daciif yahay can xabiib uu ka warinayo hada alxadiidu wadalla calaa dacfi xadiidi alacmash can xabiibin hada alxadiidu baa ku tusaayo ayb kan yanii xaasilka abu daawuud waxa uu u jeedaa waxa ay tahay xadiidka acmash dacfigiisa laba wej buu ku caddaynaa wejka koowaad waxa ay tahay xafs bnu khiyaas yaa xadiidka acmash ka wariyey isagoo mowquuf calaa caaisha ku ah inuu marfuuc yahayna waa inkiray asbaat bnu muxamed can ilacmashna xadiidka mowquufku ku yahay calaa caaisha waxyaabahaasoo dhan marka waa wej wejka labaad waxa ay tahay mu'alifkaa caddeeyo wadalla calaa dacfi xadiidi xabiib hada ana riwaayata الzuhriyi can curwa can caaisha qaalat fakanat takhtasilu likulli salaatin fii xadiidi اlmustaxaadati xaasilkiisu waxay tahay xabiib bnu abi haabit yaa wuxuu khilaafay zuhri xabiib bin abi haabit iyo zuhri baa iskhilaafo zuhri buu khilaafay maxaa yeelay riwaayadiisa wuxuu ku sheegay can curwa can caaisha aliqtisaal likulli salaatin xabiibna marka wuxuu tilmaamay taa wax ka duwan marka xaasilku waxay tahay zuhri iyo xabiib zuhri baa fiqaysan xifdi badan marka mukhaalafadaas xabiib uu zuhri khilaafay dacfi bay keeni wej waa kaas wejka kalena waxay tahay inuu mowquuf yahay badanaa ayaa ruwaaddu ay wariyeen ruwaadda badanaa isagoo mowquufa calaa caaisha ah bay soo saareenoo nebiga aan loo koryeelin intaasoo awjuha marka dacfi bay keenaysaa buu leeyahay aan akhrina marka wadl calى ضcfi xadiiث اlأcmaش an xabiibin hada can xabiibin hada اlxadiiثu awqafahu xafs bnu khiyaad xadiidkan waxaa waqfiyey xafs bnu khiyaad can اlacmash isagoo ka warinay wa ankara xafs bnu khiyaadna wuxuu inkiray an yakuuna xadiiثu xabiibin inuu yahay marfuucan marfuuc wa awqafahu ayضa sidoo kale waxaa waqfiyey oo ku raacay yani xafs bnu khiyaad asbaaط can اlأcmash mawquufun can caaisha isagoo mawquufa caaisha ku eg marka laga weriy halkan xaasilka waxaa weyan asbaad iyo yaa iswaafaqay asbaad ibnu muusa iyo waxaa iswaafaqay iyo xafs ibnu khiyaad xadiidka marka waxay ka dhigeen mawquufun calaa caaisha ayb yaa iyaga marka ku aadanna riwaayadii hore acmash yaa ka werinaya wakiica ka werinaya wakiic keligiis iyo marka nimankan raggan kale marka xadiidku marka waxuu u batay dadka dadka badan tirada badan ayaa marka riwaayadooda maxfuud ah xadiidku marka mawquufnimu saxiix ku yahay yani waxaan ujeeda marka marfuuc nebiga loo kor yeelo ma jiro qaala abu daawuud waxa uu yidhi warawaahu warawaahu ibnu daawuud mau dhiga mase abu daawuud warawaahu ibnu daawuud ibnu daawuud wuxuu ka wadaa cabdullaahi ibnu daawuud alkhuraybi ayuu ka wadaa warawaahu ibnu daawuudna xadiidka waa wariyey can ilacmash buu ka wariyey marfuucan isagoo marfuuca awaluhu qaybtiisa hore wa ankara wuxuuna inkiray an yakuuna xadiidka inuu dhexdiisu ay tahay an yakuuna fiihi inay dhexdiisu tahay alwuduu'u weyse qaad cinda kulli salaatin yacnii salaad walba ha u weyse qaadato xadiidka kuma jirin buu yidhi isaguna wa dalla calaa dacfi xadiidi xabiib xabiib xadiidkiisu inuu daciif yahay waxaa kaloo tusayo haadaa xadiidkan kan ah ana riwaayata zuhriyi zuhri riwaayadiisa can curwata uu ka warinayo can caaishata qaalat fakaanat takhtasilu likulli salaatin haweenaydan salaad walbaa way u weyse qaadan jirtay fii xadiidi ilmustaxaadati wa rawaa abuliqdaan abuliqdaanna wuxuu wariyey can cadiy bni haabit can abiihi can caliyin wacamaarin mowla bani haashim can ibni cabaas sidaasuu wariyey dariiqan kale marka waxaa weeyaan abu daawuud uu tilmaamaayo xabiib xadiidkiisa inuu dacfi ku jiro waxaa ku tusayo riwaayada zuhri qubayska haweenta iyadaa iska qubaysa jirtay fa kaanat takhtasilu likulli salaatin qadiyada weyse qaadka an laguma sheegin watawada'i likulli salaatin iyadu markaa uma tawada'u ilaa ayaami iqraa'ihaa iyo kan kale ee uma tawada'ii likulli salaatin iyo riwaayada zuhri ma sheegin iyadaana jaadada ah sidaasuu leeyahay wa rawaa cabdulmelik ibnu maysara wa bayaan wa mugiira wa firaas wa mujaalidun dhammaan can ishacbiyi bay ka wariyeen can xadiidi qamiir qamiir waa imra'ati masruuq can caaishata tawada'u likulli salaatin salaad walbaa way u weyse qaadanaysa wa riwaayati daawuud wa caasimin can ishacbiyi riwaayada daawuud iyo caasim shacabi ay ka wariyeen can qamiir can caaishana takhtasilu kulla yowmin maratan maalin kasta hal maray qubaysanaysaa wa rawaa hishaamu bnu curwa can abiihi wuxuu wariyey isaguna almustaxaadatu tatawada'u likulli salaatin mustaxaadadu salaad kasta way u weysaysanaysaa wa haadihi alaxaadiidu marka abu daawuud wuxuu yidhi kulluhaa daciifatun dhammaanteed waa wada daciif ilaa xadiida qamiir mooyaane wa xadiida camaar xadiidka camaar mowla bani haashim wa xadiida hishaam ibni curwa can abiihi waalmacruufu can ibni cabaas alguslu ibnu cabaasna waxaa lagu yaqaanaa inay qubaysanayso salaad walba u qubaysanayso ayb halkan marka shaarixa khulaasaynaya fiil warkan tirada badan wuxuu leeyahy waclam annahu qad dakara almu'alifu raximahu llah fii hada albaabi tisca riwaayaatin sagaal riwaayo sheegay alaaun minha marfuucatun saddex waa marfuuc nebigaa loo koryeelay xadiiثu abiiqdaan can cadiy bni haabit kii hore wa wa xadiiثu اlacmash can xabiib bni abi haabit kii kale wa xadiiثu bni shubruma can imra'ati masruuq saddexdaas xadiiثa marfuuca wa sittun marka intaas abu daawuud muxuu ka soo qabtay marka kii imra'ati masruuq umbaa saxiix u yidhi labada kale waa hore u soo sheegay dacfigooda wa sittun minhaa lix ka midana mawquufatun waa wada mawquuf aathaar wada mawquufa w aharu umi kulhuum can caaisha wa aharu cadiyin can abiihi can caliyin wa aharu camaar can ibni cabaas wa aharu cabdilmelik bni maysara wa bayaan wa mugiira wa firaas wa mujaalid can ishacabiyi wa ahar daawuud wa caasim can ishacabiyi wa aharu hishaami bni curwa can abiihi oo curwo ah wadacafa almu'alifu riwaayaati kulaha ila alaaثaة min alaahaari اlmadkuurati fainahu istahnaaha min aلtabciifi kama bayana kulli saddex ahar ayuu ka soo reebay ee markaa uu tilmaamay ilaa xadiiثa qamiir xadiiثa camaar xadiiثa hishaam saddex mawquufa ayuu soo reebay wاlmacruufu can ibni cabaas alguslu ibnu cabaasna isaga waxaa ka ansaxday qubays saddexdan ahar marka daciif ma ahan buu yidhi waa soo reebay iyaga ibnu cabaasna waxaa macruuf agtiisa ka ah salaad walbo inay u qubaysanayso waxaad moodaa abu daawud isaga inuu u yeelanayo an takhtasila likulli salaatin laakiin salaad walba qubaysku waa sunno weysaqaadku laakiin waa waajib salaad walba inay u weysaysato imaamu albukhaari baa wariyeyba iyada watawadaii likulli salaatin waa sheegaynaa marka marka aan baabkeeda iyada aan tagno marka khulaasatu lqowl waxay tahay qubayska ay salaad walba u qubaysanaysa waa sunno hadday doonto intay iska dayso ayay laba salaadood duhri casir jamcine jamac suuriya waa u qubaysane maqrib iyo cisho hal qubays salaaddii subxna hal qubays sidaana waa yeeli kartaa xadiidkeedu waa ansaxay inay intay iska dayso hal marxaydkii ka qubaysato maalmaha ay mustaxaadada ay tahay dhiigshoonka oo hayana inay salaad walba markay soo gasho intay istijooto meesha ay daboosho ay xirto ay meesha cubto dabadeed marka ay salaad walba u weyse qaadato weysaqaadka marka weysaqaadku isagu waa waajib qubaysku marka sunno weeyaan haweentan marka faadimo binti abi xubayshna nebigu isagu ma farin inay salaad walba u qubaysato ee nebiga calayhi salaatu wasalaam inay qubays mutlaqa unbuu faray faltakhtasil uma tatawada sidaasuu tilmaamay marka iyada ijtihaadkeeda wuxuu ahaa salaad walba way u qubaysan jirtay oo riwaayada waxay leedahay fakaanat takhtasilu likulli salaatin waa ijtihaadun min cindiha khulaasada waa intaas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi almustaxaadatu mustaxaadada takhtasilu way qubaysanaysaa min uhrin ilaa uhrin min duhrin ilaa uhrin min duhrin ay tii hore ahayd duhr ilaa ka duhr yacnii maalinkii hal maray qubaysanaya xilliga duhurkay qubaysanaysaa qaala alimaam abu daawuud raximahullah xaddaana alqacnabiyu can maalikin cabdullahi bn maslamata alqacnabiyu can maalikin can sumayin mowla abi bakrin ana alqacqaac wa zayd bna aslam arsalaahu waxay u direen labadaa taabici ilaa saciid bni lmusayab yas'aluhu xaal uu soo weydiinayo kayfa takhtasilu lmustaxaadatu mustaxaadada sida ay u qubaysanayso labadooda zayd bnu aslamna waa nin mufasira imaam maalik tafsiirka ninkuu ka qaatay cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam aabbihiisu cabdiraxmaan ibnu zaydkan haddaad kutubta tafsiirka ku aragto wa qaala ibnu zayd ibnu kaiirka wax badan baad ku arkeen ibnu zayd wuxuu ku tegey sidaa ibnu zayd cabdiraxmaan bin zayd cabdiraxmaan ibnu zayd zayd ibnu aslamkaana dhalay cabdiraxmaan marka xadiidka waa ku daciif oo aaduu xadiidkiisa daciif u yahay weliba lama soo dhoweeyo xadiidkiisa laakiin xagga tafsiirka imaamuu ku ahay imaamu fi tafsiir xagga xadiidkana daciif buu ku ahay ana alqacqaac wa zayd bna aslam arsalaahu way direen ilaa saciid ibni musayab bay u direen saciidna sayidu taabiciin ninkii la dhihi jireen taabiciinta sayidkooda wa xagga cilmigana isagaa ugu sarreeya taabiciinta yas'aluhu isagoo soo su'aalayo kayfa takhtasilu lmustaxaadatu mustaxaadada siday u mayranayso faqaala waxauu yidhi takhtasilu way qubaysanaysaa min duhrin ilaa duhrin duhr ilaa duhr watawada' way weysaysanaysaa likulli salaatin salaad kasta way u weyse qaadanaysaa fain halabaha damu dhiigga hadduu ka qaalib noqdo oo dhiiggu bato istadfarad istadfarad way xiraysaa oo meesha mare ayay ku xiraysaa yacnii intay marka hore gufayso oo meesha yacnii ay cubto ayay markaa suuf yax lamida ku cubto iyadana mare ku xiraysaa istadfarad istadfarad bithawbin mare ayay ku xiraysaa qaala abu daawuud waxa uu yidhi warwiya can ibni cumar waxaa laga wariyey markaa saciid ibnu sayib sidan buu jawaabay waa fadwadii saciid hadda kan xadiid marfuuca maahan qaala abu daawuud waxa uu yidhi waruwiya can ibni cumar waxaa laga wariyey wa anas bni maalik takhtasilu way qubaysanaysaa min duhrin ilaa duhrin wakadalika sidaadaasoo kale rawaa daawuudu wa caasimun can shacabiyi waxay ka wariyeen can imraatihi can shacabiyi can imra'atihi lafdadan sheekh اlalbani wuxuu leeyahay lafdadan hadday jamiicu nusak ay ku sugnaato can imra'atihidan haddii jamiic nusak ay ku sugnaato waa shaadib maxaa ile hore waxaa noo soo martay ashacabiyu can qamiir shacabi xadiidkan wuxuu ka warinaya qamiir imra'ati masruuq laakiin can imra'atihi haddii la yidhaha waxay u ekaane shacabi xaaskiisa inuu ka werinayo haddii marka lafdigan nusakda uuba ku jiro oo sax ay tahay oo nusakha yacni abu daawuudka sidan ay ku taallo waa shaad oo iyadu marka sawaab ma aha haddaynan ku oolinna hadda oo bacdi nusaakh ay ku qoreen hadda waa iyada yacni qalad iyo wahmi kala wa can qamiir marka can shacabiyi can qamiir u can imra'atihi marka iyadu sawaab ma aha can caaishata ayb ilaa ana iyadoo caaisho ka warinaysa ilaa ana daawuud qaala waxa uu yidhi kula yowmin maalin kastay qubaysane wa fii xadiidi caasib cinda aduhri duhrka agtiisa wa huwa qowlu saalim bni cabdillaahi waa qowlka saalim bni cabdillahi bni cumar waalxasan xasan albasri wa cadaa iyo cadaa bn abi rabaax xasan albasri waa sayid utaabiciin isaga laftirkiisa faqiihu ahli lbasra ayuu ahaa cadaana cadaa bn abi rabaax wuxuu ahaa imaamun imaam weyn oo mufasir muxadis ah oo dhulkan maka yacnii joogi jiray cabdullaahi bnu cabbaasna wax ka qaatay oo ardaygiisa ahaa ayb isay laftirkiisa sayidu taabiciin waa lagu sheegay cadaa ibn abi rabax ayaa la yidhaahdaa saalimna waa ibnu cabdillahi bni cumar wiilka cabdullahi bni cumar qaala abu daawuud waxa uu yidhi qaala maalikun maalik waxa uu yidhi qaala abu daawuuda qaala maalikun waxa uu yidhi inii la adunnu anigu waxaan u malaynayaa xadiida bni lmusayab min duhrin ilaa duhrin qaala fiihi inamaa huwa min duhrin ilaa duhrin yanii inii la adunnu waxaan malaynayaa xadiida bni lmusayab xadiidka saciid ibni lmusayab ee ah min duhrin min duhrin ilaa duhrin ah kii aan soo marayna kii horan soo maraynay ibn lmusayab ee uu yidhi takhtasilu min duhrin ilaa duhrin soo maha imaam maalik wuxuu leanu waxaan u malaynaya xadiidkaas qaala fiihi ibnulmusayab inuu yidhi min duhrin ilaa duhrin ee duhrin inaanay ahayn innamaa huwa min duhrin ilaa duhrin weeyaan walaakina alwahma wahmigu dakhala fiihi wuxuu soo galay wahmi baa galay faqalabaha naasu dadkii baa dooriyeen marka oo min duhrin ilaa duhrin bay dhahay faqaaluu min duhrin ilaa duhrin bay yidhaahdeen dannigan marka imaam maaligna saxiix ma aha oo riwaayada ibnulmusayab min duhrin ilaa duhrin wa rawaahu miswar bnu cabdilmelikna waa wariyey ibni saciid ibni cabdiraxmaan ibni yarbuuc qaala waxa uu yidhi fiihi min duhrin ilaa duhrin buu yidhi faqalabaha naas dadkii baa gediyeenoo min duhrin ilaa duhrin bay iyaguna dhehey saasuu leena miswarkan isaga marka leysa bilqawiyi isagaa daciif ninkan miswarka calaa kulli xaal marka baabkan xadiid marfuuca ma jiree aaaar un baabkan hadda waa aaaar un keliya baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi takhtasilu way qubaysanaysaa kulla yowmin maalin kastaa maratan mar bay qubaysanaysa un loo calaamaynin yani tii hore duhurkay ahayd laakiin tan waa iska mulaq maalinkii mar bay qubaysanaysaa walam yaqul aan dhihin cinda duhri maratan aan dhihin qaala xadaana axmed bnu xambal imaamu ahlisunati waljamaca waaye wa huwa axadu alaimati alarbaca qaala akhbarana cabdulahi bnu numayr cabdulahi bnu numayr iqatun saaxibu xadiid min ahli sunna yarwi lahu asxaabu kutubi sita cabdulahi bnu numayr wiil marka wuxuu dhalay muxamed bnu cabdilaahi bnu numayr la dhaha isaga labadaba iqaad waa weynay ahaayeen xufaad waa weynoo aimada xadiidkao min a'immati ahli ilkuufa ayay ahaayeen cabdullahi bnu numayr marka weliba sunno nin sunnada yacni saaxibu sunno aho ah can muxamed bni abi ismaaciil ayb wa huwa muxamed bnu raashid waaye muxamed bnu raashid almakxuuliy alkhusaaciyu saduuqun yahim wa rumiya bilqadar yarwi lahu asxaabu sunani alarbaca can macqil alkhacamiyi macqil alkhacami xaafidku wuxuu yidhi majhuulun min ahalia majhuulun min athaalita yarwi lahu abu daawuud faqad can caliyin cali bn abi aalib أحد رابع الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة طيب عن علي قال المستحاضة مستحاضة إذا انقضى حيضها حيض كيدا هدي أو قؤ اغتسلت ويقبيسانيسا كل يوم مالين كستو بيقبيسانيسا واتخذت وحي قادنيسا صوفة صوف بيقادنيسا فيها سمن مركا دف أما يعني آه wax la geliyey saliid ama subag iyo wax la dhex geliyey ow amase zaytun ama saliid subag ama saliid suuf sidaa loo yargeliyey yay marka yani isticmaalaysa ay qaadanaysa suufku marka waxaa loo suufatu waxaa weeyaan waa waa waa waa dhogorta un xoolaha suufka waxaa la yidhahdaa dhogorta ariga ayb asuufu lishaati wasuufatu akhasu minhu وqاl fi اmisbاx suufu liلdأni wasuufatu akhasu minhu ayb marka mustaxaadada marka waxay qaadanaysaa suuf yar oo marka madhuun ah oo subag ama wax un la taabsiiyo la geliyey ama zayd oo zayd zaytuun ama waxay noqoto ayay marka taabsiinaysaa dabadeed marka waxay gelinaysaa marka meesha ayay marka ku cubaysaa radiigii baa marka waxaa dhici karta inay marka yarayso ama si ay marka u saasuu marka uu tilmaamay mundiri xadiidkan wuxuu yidhi hariib xadiidkana dacfi baa ku jiro ninkan yani majhuulka abaa ku jiro yani macqil alkhacami xadiikan ma aharkan cali baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi takhtasilu way qubaysanaysaa bayna alayaami maalmaa bayna ayaami alxayd maalmaha xaydka dhexdiisa baabkan wuxuu leeyahy maalmaha xaydka dhexdiisayba qubaysanaysaa marka ay bayna ayaami alxayd قال xdثna القعنبي qال أخبرna cبدالعزيز yعني بن محمد cبدالعزيز بن محمد الdراwrdي عن محمد بن cثمان أنه سأل الqاaسم بن محمد عن المستxاaضة qاaل wxau yihi tdcu صلاaتii ka tegaysa أyاama أqرائha ثuma تغتasilu way qubaysanaysaa faتصليi waa tukanaysaa ثuma تغتasilu way qubaysanaysaa في الأyاami maalmaha dhexdooda في الأyاami marka waa maalmihii ay xisaabtay أyaamuلxaydka ay ku tirisay markaasuu bil kastaa laba jeer bay qubaysanaysaa xaydka dhexdiisa marbay ku qubaysanaysaa marna marka xaydkiibayba ka meyranaysaa sidaasuu tilmaamaya kan muxuu xugun ku xukmay waa ahar marka isaga waxaa weeyaan oo waa maqduuc ahar maqduuca qaasim ibn xamed ibn abi bakar fatwadiisa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi tawada-u way weysaysanaysaa likulli salaatin salaad kasta salaad walba waa u weyse qaadanaya qubays marka waajib ma aha baabkan marka waxaa saacidayo xoog u yeelayo xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixihi oo ku soo saaray oo uu yidhi uma tawada'ii likulli salaa waa wax marfuuca waa nebigaa wuxuu yidhi salaad walba u weyse qaado ibnu xajarna buluuqulmaraamka waa ku keenay oo wuxuu yidhi walilbukhaariyi tawada'ii likulli salaatin saasuu dhihi jiray قال xdثna محمد بن المثنى qال أخبرna بن أbي عdي عن محمد yعن بن cمر qال xdثnي بن شhهاaب عن cروة بن الزبير عن فاaطمة بنت أbي xubayش أنha kاnت تsتxاaض waa la dhiig shubaaye faqاala laha النبي sl اه sلم nبiga wxuu ku yidhi إida kana dم الxayضi haddii uu yahay dhiigga xaydka faإnahu dم أsوd يucرف waa dhiig madow oo la garanayo faإida kana daliki kaagaas haddii uu yahay faأmsikii can الصaلاaةi salaada ka joog faإida kaana alآakharu ka kale haddii uu yahayna fatawada'i weyse qaado wasallii tuko xadiidkan marka waana soo maray isla sanadkaanu nagu soo maray weli laftirkiisa uu dib usoo celiyey marka fatawada'i wasalliidaas baa daliil waa qaala abu daawuud qaala ibnu اlmuhanaa waxadaثna bihi ibnu abi cadiy xifdan ayuu nooga sheegay faqaala can curwata can caaئishata ana faaطima yacni wuxuu rabaa inuu yidhaha ibnu abi cadiyi baa marna markuu xifdigiisa ka warinayo xadiidka wuxuu dhahayaa can curwa can caaisha ana faatima marka uu kitaabkiisa ka akhrinayana wuxuu leeyahay can curwata can faatima buu dhahaya laakiin waa la xalliyo culammadu waxay ku xalliyeen ibnu xajar iyo muxadisiinta badankood yani faatima inuu ka maqlayna waa dhici kartaa can caaisha can faatimana waa dhici kartaa curwa waa taabici isagu caaishoobu soo gaaray faatimana waa soo gaaray marka wax cillo ah ama dhibaato ah ku keeni mayso horaan uga soo hadalna xadiidkan abu daawud isaga waa cillaynaya xadiidkan laakiin sida raajixa xadiid saxiixa waa xadiidkan wuxuuna tilmaamayaa marka salaad walbo in markaa ay u weysaysanayso xadiidka bukhaarina waa kaafinaya qaala abu daawuud waxa uu yidhi waruwiya can اlcalaa bni اlmusayab washucbata can اlxakm can abi jacfar qaala اlcalaa waxa uu yidhi can الnabiy sal l slam waa mursal marka calaa waa taabici wawqafahu shucbatuna waa waqfiya calaa abi jacfar tawada'u likulli salaatin salaad walbaa way u weyse qaadanaysaa mowquufka iyo marfuuca labaduba waa saxiix amaa marfuuca waxaa weeyaan wuxuu ku ansaxay min musnadi caaisha mowquufkuna isaga waa saxiix marka saxa waqfan wa rafcan ayb weyseqaadku marka in salaad walbo ay u weysaysanayso dhiigga marka istixaadadu wuxuu ka mid yahay nawaaqidulwuduu maxaa yeele waxyaabaha weysada jebiye waxaa ka mid waxa hoos ka yimaada yacnii qubulka iyo duburka waxa ka yimaado weysada way jebiyaan mar haweentan marka mustaxaadadu waa qof daa'imulxadad ah oo xadadkeedu joogta yahay marka daruuratan waa tukanaysaa say u tukanaysana waxay tahay inay mar kasta istajooto oy markaa yacnii salaaddii u weyse qaadato markaa ay tukato salaadna salaad kale kuma dhowran karto iyadana hal salaad markay tukato midda kale waa inay haddana markay timaado u weyse qaadato ama midii kale sidii kaleo salaadihii ay u jamcinaysay inay u jamciso baabun ay haadaakani baabun baab weeyaan man lam yadkur qofkaan sheegin alwuduu'a weysaba ilaa cinda alxadai xadadka agtiisa ma aha yani mar weysada hadday weysada jabto unbaa weyse ay waajibe qofkii yidhi xataa weysadu salaad walba ay u weysaysanayso waajib ma ahan qoladii tiri qaala xadaanaa ziyaad bnu ayuub qaala akhbaranaa hushaym qaala akhbaranaa abu bishr can cikrimata qaal ina uma xabiibata uma xabiib binti jaxash istuxiidad waa la dhiig shubay fa amaraha nabiyu sal l slam nebiga wuxuu amray an tantadira inay sugto ayaama aqraa'ihaa maalmihii xaydka ay heli jirtay oo kale uma takhtasila ay qubaysato wa tusallii ay tukato fa in ra'at shay-an hadday aragto min daalika kaagaas ah tawada'ad waa weyse qaadanaysaa oo sallad weyna tukanaysaa xadiidkan marka cabdulxaq alishbiili fii axkaamihi waa saxiix yeelay marka xadiidkan muraadka marka almuraadu min qowlihi shay-anta marka maxay tahay shay-anta marka ma dhiiggii laftirkiisa miya mase xadad kaloo aan dhiiggiiba ahayn baa laga wadaa oo neef iyo wax lamida iyo kaadi iyo wax lamida miyaa loo jeedaa mase dhiiggii laftirkiisii weeyaan xadadkan marka sida cad waxay tahay dhiigga laftirkiisaaba xadad ah maxaa liannahu wuxuu ka soo baxayaa horay buu ka imaanaya waa xadadka dhiigga laftirkiisa istixaadada dhiiggeeda laftirkiisaaba xadada marka shay-antu waa ku dhaboobaysaa xadadkii kale iyo dhiiggan laftirkiisa socdo saa darteeday salaad walba marka ugu weysaysanay qaala xadaanaa cabdilmalik ibni shucayb cabdilmalik ibni shucayb ibni leyt ibni sacad shucayb ibni leyt ibni sacada dhalay leyt ibni sacadna waa taqaanaa waa imaam ahli masr leyt ibni sacad wuxuu la waqti ahaa maalik culamada qaar waxay yidhaahdaan xagga fiqiga iyo xagga xadiidka maaliguu kula sinnaa laakiin dad badan oo isagu yacnii masaa-isha fiqiga ka wariye ma aanu helin sida maalig u helayo marka a'immada fiqiga hau malaynin taqaanay keliya inay afartan keliya ay yihiin way ka badan yihiin a'imo badan baa fiqiga taqaanay waa mujtahidiin ahay haddana laakiin iyagu ma intishaarin madhabkooda ayaan intishaar aan helin leyt marka a'immada madhabkooda aanu intishaarinoo ka mid ahaa laakiin ikhtiyaaraadkiisa leh qaala xadaanaa cabdulmalik bni shucayb qaala xadaanii cabdullahi bni wahab cabdullahi bni wahab almisri qaala xadaanii leyt waa leyt bnu sacad awowgiis waa ninkan cabdulmalik awowgii can rabiica rabiicata bn abi cabdiraxmaan rabiicata ra'yi rabiicata ra'yi baa loo yaqaana shaykhu maalik annahu kaana laa yaraa marka ninkan rabiicata ra'yi waxaa loogu bixiyey aadaa ra'yigiisaa badnaan likarati yacnii ishtigaalihi bira'yi waana nin marka isagu dabcan wuxuu ahaa dee ra'yigiisa ijtihaadaadkiisaa badnaayo ilaa yani laakiin dabcan sunnadii iyo cilmigii iyo waxbaa ka yaqaana nin eber a ma aha oo iska un isagoo jaahila nin iska ra'yi sheegaya ma aanu ahayn sidaa u qaadan bal aaduu fatwada iyo kale waa ka waa ka taxaruji jiray aadowna fadwada waa imaamu shaadibi abu isxaaq kitaabkan ictisaamka la yidhaahdo wuxuu ku sheegay maalin maalmaha ka mida wuxuu yidhi ayaa rabiicata ra'yiyo waxaa la arkay aad u murugaysan oo ooynaya markaasaa wuxuu yidhi maa yubkiika yaa rabiica maxaa kaa ooyinsiinaya markaasuu wuxuu yidhi istuftiya alyowma miman laa cilma cindah maanta yacnii wuxuu yidhi diinkii baa inuu dumo khatar u ah maxaa yeelay waxaa fatwo la su'aalay qofaan cilmi agtiisa oolin inaan cilmi lahayn baa wax la su'aalay marka fatwadu hadday hallawdo ama cilmi la'aan ay iska soo baxdo waxaa ku dhacaaya dhibaato diinka unbaa marka yaa tartiib tartiib un loo xagxaganaya loo duleelinaya aaahaarta noocaasna ibnu xajar kitaabkan fatxulbaariga kitaabu ulfitan markuu ka hadlaayo baabun laa ya'tii zamaanun ilaa waladii bacdahu sharun minhu baabkaas marka xadiidkaas tafsiirkiisa ama sharciisa ku keenaya oo dadku wuxuu yidhi haddii culummadu yaraato ama cilmigu yaraado dadku waxaa weeyaan marka waa sinaanayaan hadday sinaanadaanna nin walbaa ra'yigiisuu cuskan nin walbaa ra'yigiisa markuu cuskadana fayuslimuuna addiina ama fayaslimuuna addiina bira'yihim diintay marka ay yacni fangor u yeelayaanay dulduleelinayan ra'yigooday ku dulduleelinayan diin baa la dhisayaa lagu leeyahy diin baa loo dadaalayaa lagu leeyahay waxaa dhici karta inuu diintii duminaayo min xaytu laa yashcur marka waxaa ka dhacaysa marka waxaa weyaan raama nafcan fadara min hayri qasdin wa min albiri maa yakuunu cuquuqan qof khayr un doonayo haddana yani wax baabi'inayo wax kharibayo waa daranta annahu kaana laa yaraa cala almustaxaadati uma aanu arkaynin rabiica wuduu'an weysaqaad inay waajiba korkeeda uu yahay cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda ilaa an yusiibahaa xadaun in xadad ou asiiba ma ahane xadadka hayra dami aan dhiig ahayn hayru dami xadadkaasoo hayru dami dhiig aan ahayn fatawado markaa way weyse qaadanaysa yacni rabiica isagu wuxuu wataa haweentan mustaxaadada salaad kasta xataa u weyse qaadan maysa salaadaha isku dhowran kartaaye haddii xadad kale oo aan dhiiggaas ahayn ka yimaadun bay weysaysani rabiica isagu ra'yigiisa saas wa laakiin rabiica waa taabici isagu markaa ama yani taabicu taabici waxaa weyaan axaadiidta marka tawada'i likulli salaatin amar amarkuna marka wujuubu keena weysada marka way waajibay sida raajixa marka wujuub lwuduu weysada waajibnimadeedana fii saxiix albukhaariy bay ku sugan tahay iyadoo nebiga weliba marfuuc ay u tahay qaala abu daawuud hada qowlu maalikin yacni bni anas imaam maalikna qowlkan buu qabay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan filmar'ati haweeneyda taraa arkayso assufrata midabka jaallaha ah waalkudrata iyo calowga bacda duhri duhriga kadib sufro iyo kudra sufro waxay tahay waa midab marka jaallo biyobiyo oo kale guduudkiyo biyobiyo noqday oo midab booran oo kale kudraduna waxay tahay biyaha dhooqada ah ee wasaqdu wasaqoobay wasaqowday yaa marka biyuhu markay wasaqoobaanay dhooqa ay dhooqada iyo biyuhu isku darmaan yaa waxaa weeyaan kudra ayaa la yidhaha waa calow midabka marka calowga midab saasoo kale u eg biyaha wasaqda u eg oo kale ama midab jaallo oo kale bacda duhri markay haweenta aragto xugunkiisu muxuu noqona sufrada iyo kudradu waxay leeyihiin dhowr xugun ayay leedahay sufro iyo kudra haddii la arko fil xayd xaydka dhexdiisa xayd baa loo ictibaarinaya sufrada iyo kudrada bacda duhri bacda duhri laba xaalaa ka imaanayso markay haweenta dhiigga ka go'o ay qubaysato kadib sufro iyo kudra hadday aragto xayd ma ah waxaa kaley noqon kartaa bacda duhri caadadii markay dhammaatay oo ay go'day oo yacnii wakhtigii ay awal heli jirtay caadadeedii lix maalmoodoo kale ahayd maalan lixdii waa dhammaatay dhiiggii waa dhammaado waa aahaartii dhiiggii inuu ka go'ay waa ka muuqdaa markaasaa sufro yar iyo kudro yar bay qoyaan saasoo kale isku aragtay xayd ma ahan kaas isagu marka saddex xaalee leeda ibnu rajab saasuu dhahaa saddex xaalee leeda alsufratu waalkudratu fi lxaydi xaydun alsufratu waalkudratu bacda inqiaaci dami lxaydi ama caqiba inqiaaci dami lxaydi duhrun wa bacda yani algusli duhrun marka wax idlaaqa ma jiro oo yani bacd naas yani kunaa kuna nacudu sufrata wlkudrata kunaa laa nacudu alkudrata wasufrata kudrada iyo sufrada xaydan ma aanan shay-an ma ku tiri jirin xadiidkaas yani isagoo mudlaqa saa u soo arooray dadka qaar waxay moodayaan marka sideedaba midabkaasba haddii la arko iyadoon wakhti iyo xaalad la kala fiirinin inay saa tahay laakiin sidaas lidaalika marka bacda duhri buu ku qeyday fiir tarjamada abu daawuud bacda duhri buu ku qeyday oo ilaa maxaa laga fahmaya marka qabla duhri sufrada iyo kudrada xukunkeeda muxuu noqona xayd buu ahaa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil huwa abu salamata alminqari atabudaki qaala akhbaranaa xamaadun can qataada can ummi lhudayn can ummi cadiyata kaanat wa kaanat ummu cadiya waxay ahayd baayacat nabiy sal l salam nebiga inay la mubaayacootay qaalad waxay tihi umu cadiya saxaabiyad bayd nusayba magaceeda la dhihi jiray haweenkii nebiga la mubaayacoodayna ka mid ahayd qaalad waxay tihi kunnaa waxaanu ahayn laa nacudu inaanan ku tirinaynin alkudrata kudrada iyo wasufrata sufradaba bacda duhri duhriga kadib shay-an waxba kuma aanan tirin jirin yacnii shay-an ma ku tiri jirin oo xayd ah wa wax xayda ma ka soo qaadi jirin qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa ismaaciil qaala akhbaranaa ayuub can maxamed bni siriin can ummi caiyata bimilihi riwaayadan marka iyadu waxaa weyaan bacda duhri kuma jirin kunaa laa nacudu alkudrata wsufrata shayan qaala abu daawuud waxau yihi um lhudayl hiya xafsatu bintu siriin um lhudayl waxaa weyaan xafsa bintu siriin baa layidha reer siriin waa badnaayeen maxamed bnu siriin iyo anas bnu siriin iyo yanii xafsata bintu siriin marka sayidatu taabiciyaat haweenka taabiciyaadka sayidadooday ahayd kaana bnuhaa wiilkeeda kaana bnuhaa wiilkeeda ismuhu magaciisu wuxuu ahaa hudaylun buu ahaa wasmu zawjihaana cabdiraxmaan baa la dhihi jiray ayb baabun almustaxaadatu yaqshaaha zawjuhaa haweenta mustaxaadada ninkeeda markaa uu daboolayo yacnii uu jimaacayo baabkan abu daawuud wuxuu u guntay naagtii salaadeedii garanna mustaxaadada salaaddii siday u tukanaysa waa garanna ninkeedii ma jimaaci karaa mase ma jimaaci kara ibnu cabaas isaga wuxuu dhihi jiray salaaddaa ka owleysan bu haddii salaaddii loo rukseeyeyba ninkana min baabi owlaa inuu jimaaci karo asalaatu owlaa buu dhihi jiray salaaddaa ka weyn ninka mar hadday salaaddii ha tukata layidhi iyadoo mustaxaabo ah ninkeediina marka waa inuu jimaaci karo waa inay qur-aankii marka akhriso karto intii qof daahiroo kale u ilaa yani xadad asqara uu qof uu daa'im ku yahay oo kale qaala xadaanaa ibraahim ibnu khaalid qowlkaasaana ugu xoog badan qowl kale waxaa jira ma jimaacaay ninkeeda dhahay qaala xadaanaa ibraahim ibnu khaalid qaala akhbaranaa mucalla bnu mansuur ibraahim ibnu khaalid abu thawr saxu shaafici qaala akhbaranaa mucalla bnu mansuur can caliy bni mushir can ishaybaaniyi can cikrimata qaal kaanat ummu xabiiba waxay ahayd tustaxaadu in la dhiig shubaayo fakaana zawjuhaa yaqshaahaa fakaana zawjuhaa ninkeedu wuxuu ahaa yaqshaahaa inuu daboolaayo ninkeeda waa jimaaci jira ninkeeda marka cabdiraxmaan bin cawf marka waa inay markaa waxuu ka wadaa marka hadday sidan tahay dabcan marka hadday xaaraan tahay nebigu waa ka celin lahaa waana ogaa weliba rasulka sal l slam yani waa ogaa markaan len ummu xabiiba inay mustaxaado tahay waa ogaa axkaamtii marka salaada u sheegay ninkaagiiyo kuu soo dhowaaninna ma dhihin ka aamusitaanka marka uu ka aamusa rasuulku waa inay marka banaanta qaala abu daawuud qaala yaxya bnu maciin mucallaa hiqatun buu yidhi wa kaana axmed bnu xambal laa yarwi canhu kama warin jirin liannahu maxaa yeele kaana yanduru fi ra'yi ra'yiguu fiirfiirin jiray mucallagaas waxaa weeye shaykhu shaykhi abi daawuud mucallahan marka ibnu maciin isagu waa hiqu yidhi imaam axmedna xadiid kama warin jirin marka xadiid kama warin jirin macnaheeda riwaaye ahaan baa loo haystaa ma ah oo ninkan waa daciif iyo waa kadaab iyo laguma haysto laakiin imaam axmed wuxuu uga tegey xadiidkiisa zajri inuu canaanto zajri uga dhigo maadaama nin ra'yiga ku badanoo uu yahay taasuu ka canaanana marka waxaa kala duwan imaam axmed waa ka jeestay macnaheedu waa daciifiye ma ahan ninkan daciif ma aha isaga waa iqa sidiisa laakiin sabab kale oo aan ku tacalluqin yacnii xadiidka dabdiga aan ku tacalluqin buu uga tegey imaam axmedna wuxuu ahaa imaamu ahli sunna isagu marka waxuu lahaa inuu qofkau doono ou canaanto oo uu ka hijroodo oo marka ninkii imaam axmed oo kale xadiidkiisa uu ka tago ama uu yidhaahdo yacnii ninkan waa saas uu yidhaahdooo kale nin wuxuu ahaa majruux ah bal yacni waxaa la yidhaahdaa imaam axmed mixnadii iyo wixii markuu ka baxay oo cilmigiisa uu mashhuur noqday oo laqab marka wuxuu qaatay imaamu ahli sunnati waljamaaca ahlu sunnada imaama u noqdeen ilaa la yidhaahdo wa bixubbi axmada yucrafu almutanasiku qofka mutanasiga ee cibaadada ama sunnada yani sunniga ah jacaylka imaam axmedaa lagu gartaa marka imaam axmed jacaylka u jeclaanaa sunnadii u faafiyey u istaagay oo yani ky waxyaabahaas marka qofku isagoo kale marka uu zajriyo wuxuu noqonayaa lacalla inuu wix iska daayaa dhici karta ila mansilo weyn iyo weji weyn buu lahaay dad ku dhex lahaa amaa laakiin qofku hadduunan gaarin darajadaasoo kale imaam axmed oo kale wax macnale ma samaynaya hadduu dadaan ka hijroonaa yiraa ama dadaan nacaya uu yidhaahdo ama dadaan yacnii ka digaya uu yidhaahdo ictibaar yeelan maayo maxaa yeele adigii qofkan waxuuba u haystaa inuu ama kula mid yahay ama kaa sarreeyo walidaalika sheekhulislaam majmuuc fataawaha qofka marka uu yacni saan oo kale hajri iyo wax lamida lagu in lagu edbiyo la rabo waxaa loo fiirinaa buu yidhaahdaa dacfiga iyo quwada qofka hijroonaya taa adigaba yacni nin cilmi lagu yaqaano aadan ahayn suldaan dadka xukumana aadan ahayn colkaagu wuxuu taraayo mala qofka inaad iska sasabto uun diinkii warkaale culummadan kuu geynaa dhegayso iyo inaad tiraahdo unba wax ku leeyahay hadaad gafuurka u tuurtaa sana gafuurka kuu tuuraan diinkiina marka layslama fahmaya ada sidaas qofku marka waa inuu marka imaam cilmi lagu yaqaan uu yahay mufti uu yahay waxyaaba ama inuu suldaan yahay diintaa awooddaas aynan jirin wa bilcagsi ninka laga hijroonaa bal uu magac badan leeyahay oo dadku cilmi iyo diin iyo ku yaqaanaan haba qaldanaado hadduu doonee kaasoo kale marka inaad dad un wax isaga ka magac dheer oo ahlu cilmi inaad u raadaysa maahane adiga ha isku dayin adiga un ka badbaad fii khaasati nafsik قال xdثna أحمد بن أbي سurayج الrازي qال أخبرnا cبدالله بن الجhم qال أخبرnا cمر بن أbي qays عن cاaصم عن ckrمة عن xmنة بنت جaxشh أنhا kاnت مstaxاadة bay ahayd مstaxaaday ahayd وkaana زوجha ninkeeda waxa uu ahaa yujaamicuhaa inuu jimaacayo marka saanay yeeli jireen صaxaabada